golaha guud ee qaramada midoobay ayaa lix iyo labaatankii bishii nofembar sanadkii labada kun iyo toddobadii meelmariyey in guud ahaanba dunida looga dabaaldego sanadka samaalinta cadaaladda bulshada adduunka iyada oo lasoo bilaabay sanadkii labada kun iyo sagaalkii cadaaladda ayaa udubdhaxaad u ah wada noolaashaha iyo wadajirka bulshada taasoo horseeda in la gaaro ammaan barwaaqo iyo horumar dunida oo dhan ayaa maanta looga dabaaldegay maalinta cadaaladda bulshada adduunka oo ku beegan labaatanka bisha febraayo gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan cabdiraxiin maxamed taakooy ayaa ka waramaya ahmiyadda maalintan iyo sida bulshada ay uga cadaalad falaan raadiyow beerlolo waa idinkaga mahad celinayaa soo booqashada aadna soo booqateen iyo sida aad bulshada uga adeegaysaan marka ugu horreyso maanta oo labaatanka bisha february ah waa maalin qiimi badan waa maalin loo asteeyey inay tahay maalinka cadaaladda adduunka waxaad ka dareemi kartaan bulshada idinkaba raadiyo beerlola waxaad ka shaqaysaan arrimaha bulshada waad dareemi kartaan magaaladan beledweyne hadda annaga sidii ay shaqada u socoto iyo sida ay dadku cadaalad u helaan isqabqabsiga xagga dhulka iyo caqabadaha qaamaha dadka isku sheeganayaan runtii in badan bay maxkamaduhu xalliyeen waxayna ku tadbiiqiyaan waxa ay xalinayaan runtii sharciga cilmi xaaji cumar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beledweyne ayaa riidiyo beerlulo uga waramay kaalinta odayaasha ay ku leeyihiin ilaalinta cadaaladda
odayaasha kaalinta ay kaga jiraan cadaaladda kaalin aad iyo aada u weyn waaye waayo mar walba waxay ku dadaalaan sidii xaqooda u heli lahaayeen dadka laga gardaran yahay ama dadka cadaalad darrada lagu sameeyey ay cadaalad u heli lahaayeen ama kuwa masaakiinta ah oo aan awoodin in ay cadaalad helaan inay gogol u dhigaan odayaasha oo ay dhihi karaan haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan ku dadaalaynaa in qof walba uu cadaalad helo oo qofna aan la duudsiinin xaq uu asaga lahaa
qaar ka mid ah bulshada beledweyne ayaa reediyo beerlulo uga waramay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo cadaaladda magaceydu waa ismaaciil cabdille aadam kana tirsan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waan soo dhaweynayaa horta maalinta cadaaladda adduunka waan soo dhaweynayaa cadaaladda horta marka u horeyso muhiimad weyn ayay leedahay waxay muhiimad weyn u leedahay bulshada waxay muhiimad weyn u leedahay dadka maaragtay islaamka oo dhan waxay muhiimad weyn u leedahay kala sarreynta iyo kala dambeynta maaragtay ama bulsho ama islaam dhan islaam ahaan marka waxaan maaragtay aan ku boorinayaa cadaalad in la shaqeeyo mar walbo cadaalad haddii la helano wax walbana way toosayaan maalinta cadaaladda adduunka waa soo dhaweynaa ani oo kamid ah bulshada magaalada beledweyne cadaaladda waxay u leedahay bulshadeena soomaaliyeed muhiimado aada u fara badan oo halkan lagu soo koobi karin waxaana maxkamadda ka codsanayaa maxkamadeena sharafta leh waxaa ka codsanayaa inay mar walba labada qof si cadaalada loogu kala qarqaado